deegaanka bilicsan waa mid ka mid a deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo waa deegaan ay ku nool yihiin dad aada u ilaaliya dhirta ku taalay deegaankaasi ogna muhiimadda dhirtu ay leedahay deegaanka bilicsan oo qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu sameeyey dhirbeeris cusub waxaa la filayaa in dadka ku nool deegaankaasi ay ka faa'iidaysan doonaan dhirbeerista cusub ee lagu sameeyey deegaankooda guddoomiyaha deegaanka bilicsan cabdirasaaq kaliif dhaqane oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay muhiimadda dhirta u leedahay deegaankiisa isagoo sheegay in dadka ku nool deegaanka bilicsan ay aada u ilaaliyeen dhirtii ku taalay deegaanka runtii deegaankan dhirtiisa in badan baa runtii dhib badan loo maray waad la socotaan rag baa dhiigooda halkan maxaan ku dhahaa u daadiyey oo lagu daadiyey ayagoo difaacayo dhirta dhirta waxay tahay waan ognahay bini aadanka waa naf naf ku nool weeye xoolaha hadduusan dhir jirin runtii lama nafcisteen waxaa xoolaha runtii nacfiga aan ku noolnahay waa muhiim dhir weeye dhirta haddii marka waddanka uusan ku oolin waxaad ogtihiin hataa in roobabkao kale meelaha dhirka ay ku badan yihiin roobka uu ku badan yahay waa wax arrin uu ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay marka dhirta runtii aad baan haddaan nahay deegaanka bilicsan wakti badan baan gelinay dhirka inaan laga jarin halkan dhir badan baa ku taala deegaanka wakti badanna waan gelinay juhdi badanna waan ku bixinay in dhirta aan la jarin waa ka mamnuuc in geed bilicsan ku yaala la jaro in muddo ah ilaa afar sano ah hawshan aan kusoo jirnay waxaan ka hor tagnay in dhirta la jaro oo lagu banneeyo si nidaam darro ah waxaan in badan aan runtii dadka deegaanka oo si isku tashi ah ead u aragteen inay u abuurteen dhir si kastaba ha ahaatee deegaanka bilicsan oo dhirbeeris cusub lagu sameeya ayaa waxaa horay ugu taalay dhir aad u badan oo aada loo ilaaliyey iyadoo guddoomiyuhu uu sheegay in dhirtaasi ilaalinteeda xataa ay noqoto in dadku ay isku dagaalaan